magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynayay tobabar ku saabsan fagaara ka hadalka kaasoo loo qabtay in ka badan shan iyo toban arday oo ka mid ah ardayda wax ka barata iskuullada magaalada beledweyne munaasabadda lagu soo gunaanuday tobabarka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iskuulka somali international macalimiin waalidiin ardayda tobabarka dhammaysatay iyo marti sharaf kale idris cabdi fiidow oo bixinaya tobabarka intii uu socday ayaa sharaxaya ahmiyadda tababarka ardayda cadad ahaan waxay gaarayaan arday shan iyo toban arday ah xirfadan fagaara ka hadalka marka insha allahu tacaala markaan usii gudagalo run ahaantii yacni maadadan fagaara ka hadalka ama xirfadan fagaara ka hadalka waa xirfad yacni muhiimad u lah marka laga hadlayo bulshada soomaaliyeed oo ay yacni had iyo jeer inay door bidaan oo ay yacni had iyo jeer maxaan kuu sheegay muhiimada siiyaan ay tahay intaa markaan ka imaado yacni ardaydan maanta qalin bedelanaysa ama qalin jebinaysa waxay soo mareen heerar kala duwan walow ay jireen arday xitaa awood aanan u lahayn inay mikrofoonka ay qabtaan maantana alxamdulilah yacni inay qabtaan iska daya xitaa bulsho badan inay soo hor istaagaan ay wax u jeedin karaan marka yacni inta badan astaamaha yacni lagu garan karana waxaa ka mid ah qofka yacni hadduuna fagaara ka hadalka aqoon yacni muhiimad fagaara ka hadalka sidiisaba waxay tahay ma ahan in yacni hadalka qofka ma yaqaana oo keliya in la yidhahdo laakiin hadalkaba wuxuu leeyahay xeerar kala duwan oo markaasi la maro marka insha allahu tacaala ardaydan waxay soo mareen ama heerar kala duwan ayay soo mareen heerarkaasoo ah in bractica joogtada lasoo siiyo heerba heer lasoo marsiiyo mar ay jirtay in yacni ardayda marka ay wax isla baranayaan oo keliya ay wax kasoo horjeediyaan marka ay ku dhiiradeen ardayda wejiyadooda kasoo hor muuqanayaan oo markasta wax u sheegayaan haddana loo bedelo in yani dad kale loo ballamiyo walow ay gaartay in bulsho badan in loo ballamiyo ay markaasi wax kasoo horjeediyaan xitaa marmarka qaarkood munaasabadaha annagana lagu casuumay inaan geyno oo ay wax kasoo jeediyaan marka yani inay markii dambeeto marka adadeeg meeshaas ay ka qaataan iyo karti iyo hufnaan ay hadalkooda markaasi u qabaan ay kusoo jeedin karaan marka insha allahu tacaala yani fagaara ka hadalkana sidiisaba waa xirfad xirfadaasoo yani ama waa karti yani lagu soo hor istaagi kara dadka waxna loogu sheegi karaa hadba baahiyaha markaas jiro oo aad door bidaysa inaad yani wax ka sheegto oo run ahaantii maanta haddii wax jeedin la yirahdo wax jeedin kara marka yani waxaan insha allahu tacaala dhammaan aan kula dardaarmayaa ardayda hadda qalin jebinaysa ama qalin bedelanaysa iyo dhammaan yani ardayda aan saaxaddan ku jirinba inay ka wada faa'iidaystaan kuwa hadda qalin jebiyana waxaan leeyahay insha allahu tacaala dadaalkiina halkaasaa ku ekaynina oo hadhihinina maanta yani waad qalin jebiseen oo fagaara ka hadal baad ka qalin jebiseen ama xirfadan fagaara ka hadalka ayaad qalin bedelateen ha isdhihina qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey iskuulka somali international oo soo qabanqaabiyey tobabarka iyagoo hadallo dardaaran ah u jeediyey ardayda tobabarka loo soo gabagabeeyey waa idiin hambaliyeynaynaa waxaan idin leenaha waa mahadsantihiin runtii dadaal badan iyo juhdi badan aad geliseen inaa xafladdan qiimaha badan aan halkan ku soo istaagno waan idinkaga mahad celinaynaa insha allah ardayda maanta qalin jubinaysa khaasatan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo kun jeer hambalyo ayaan idin leenahay inaad ka tihiin ubax ka soo baxay dugsiga somaali international aad baan runtii noo farxad gelinaysaa insha allahu berri ka maalina waxaan jecelnahay inaan halkan maanta idinkula kulannay meel ka qiimo badan aan ku kulmi doono insha allahu tacaala xafladaan maanta ku kulannay mid ka heer sarrayso digriga ama waxbarashada heerka aad markaa ka taagantihinni heer heerkaan ka duwanna idinkula kulannaan jecelnaha insha allahu tacaala mar kastana farxad noo ahaa doonto wixii dambe ee ka daba yimaadoo dhan annaga waxay noo noqonayaan farxad dheeriya insha allahu tacaala waa maadada qof kasta oo aqoonyahana uu u baahan yahay aqoon-yahan ma jiro ilaa wuxuu u baahan yahay maadadan aad barateen maanta aan ugu faraxsanayn ka soo qayb galay xalfaddan aad ku quruxda badanna ee runtii ay soo diyaariyeen ardayd ka qalin jebinaysa ama kaaflaxaysa waxaa loo yaqaana public speaking ama fakaara hadalka runtii xalfaddan aad ku quruxda badanna ay soo diyaariyeen waxaan uga soo qayb galna keliya inaad idhahno hambalyo aanaan igu hambalyayno inaada farxaddan ilalaga qaybsanno maadaama aad tihiin arday soo dadaalay juhda soo baxshay muddo intaas la egna aad soo dadaalayseen aad ka miro dhaliseen hadafkii a intaas soo wadwadeen runtii waxaa idin leenahay hambalyo mar kale waxaa leenahay hambalyo hambalyo qaar ka mid ah ardayda dhammaysatay tobabarka ayaa u warramay raadiyo beerul ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay bartaan fagaara ka hadalka bismillaahi raxmaani raxiim ugu horey magacayga waa yasmiin aadan cabdulaahi oo dhigta iskuulka somaali international maantana ka qalin jebinaysa maadada lagu magacaabo bogblic speaking ama fagaara ka hadalka koowaad u mahad celinaya allah subxaana watacaala ee sida degan aqoonta aan ku soo baranay maadada public speaking ah sida degan aan maanta ugu faraxsanahay inaan ka qalin jibino maadadaasi waxaa kale oo aan u mahadcelinayaa waalidkay aan intaa soo dhameysiiyey ee inaan maadadaan bartan igu dhiirigeliyey waxaa halkan ugu mahadcelinayaa macallimiintiida si guud ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulaha iyo macallimiinta waxaa si gaaran ugu mahadcelinayaa maadada si khaaska ay soo baray ee public speaker oo magaciisa la yidhaha ustaad deris cabdi shiidow boqolkiiba boqol waan dhowahay waxaan ka qalin jebinayaa public speaker oo iskuulkuna yahay soomaali international ayaan ka qalin jebinayaa maanta oo ka qalin bedelanayaa magacayga oo soo ah cali faxr cismaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba waxaan u- u mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala halkan in luskayna keenay annagoo nabad qabna marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa waalidkay hooye aabbahay u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol iyakana inta ay soo dhameysay wa- igu soo dadaalay inaan wax barto mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa macallimiinta iyo waa intaa isu ugu soo dadaalay oo macnaha maaragtay soo waxbaray oo intaa soo dhameysay oo waxay soo fahansiyaan oo jahliye jahlnimo iga soo bixiyey ayaa u mahad celinayaa boqolkiiba boqol bismillaah magacaygu waa salmaan warsamo roble waxaan ka mid ahay ardada maanta ka qalin jebisay ama ka aflaxday maadada public of speakinka ama fagaara ka hadalka waxaana ka baxay iskuulka soomaali international oo ah runtii iskuul aad iyo aad u tayo sarreeya macallimiin iyo maamul qiimo badanna ay dhigaan waxaa kale oo maanta u mahad celinaya allah subxaana wa tacaala oo heerkan isoo gaarsiiyey iyo waalidiinteydii iyo asxaabteydii iyo mar waliba igu dhiirigeli jirtay inaan noqdo qof codkar ah bulshada ka hor hadli karo mar walibana dhiiran waxaan ku faraxsanahay in aan maanta heerkan soo gaaro aanan ka aflaxay maantana aa- aan ahay qof dhiiran cadkiisa dhacsan karo